barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com
jimco wanaagsan dhegaystayaal waa february kow sannadka afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa kowdii iyo barkii duurnimo washingtonna waa shantii iyo barkii subaxnimo idaacadda duurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinayaa anigoo ah jamaal axmed cismaan iyo nuur xasan nuur bukhaari
qodobada aan idiin hayno waxaa ka mid ah barnaamijkii sooyaalka dhaqanka oo aan toddobaadkan ku eegi doonno gabayada iyo maansooyinka ay baraha bulshada ku soo bandhigaan abwaanada dhallinyarada ah
furuudkii quluubtaay faytamiinkii ruuxdaay faatiskii jidhkaygaay faantiya sharaab iyo ahlan faraxa beertaay furulaata moosaay faytolindhanaanaay fiinto qaboobaay fooster iyo khudaaray firinjeer babaayaay juniyer fadhiisto isku dhuuq freeshaay
waxaa sidoo kale aad maqli doontaan barnaamijka intuu socdo heesaha dhinaca heesta maanta aan idin haynana waxa ay tahay
wararkii ugu dambeeyey ee ciyaaraha ayaad sidoo kale maqli doontaan balse marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka qareennada laba saxafi oo uu shaqeeya wakaaladda wararka royters oo hadda xabsi toddoba sano ah ku qaadanaya dalka miyanmar ayaa maanta raacfaan ay ka qaateen xukunka ku dhacay wariyaasha u diray maxkamadda sare ee miyanmar waa loon oo soddon iyo laba jir ah iyo kow so o oo siddeed iyo labaatan jir ah ayaa waxaa bishii sebtembar lagu helay dembi ah in ay ku xadgudbeen sirta qaranka miyanmar hay-adaha xuquuqda aadanaha ayaa walaac ka muujiyey xukunka maxkamadda oo ay ku tilmaameen mid aanan ku salaysnayn cadaaladda qareennada u doodaya wariyaashan ayaa markii hore raxfaan u diray maxkamadda sare ee magaalada yangon balse markiiba maxkamaddu waa ay diiday hadda kiiska waxay u gudbiyeen maxkamadda sare ee dalka wariyaashan ayaa inta aanan la xirin kasoo hadlayay xasuuqii dadka rohingaha loogu geystay gobolka raakhiin ee dalka mayanmar sanadkii
madaxweynaha mareykanka donald trump ayaa sheegay inuu rajo ka qabo in laga laabto isku dhacyada dhaqaale ee ka dhexeeya dalalka shiinaha iyo mareykanka kadib markii uu xafiiskiisa ee aqalka cad kula kulmay madaxweyne ku-xigeenka dalka shiinaha linhui trump ayaa sheegay haddii si wanaagsan la isku afgarto inuu noqon doono heshiiskaasi kii ugu weynaayo ee abid la gaaro madaxweyne trump ayaa yiri laayo hadda wadahadalladu si wanaagsan ayay u socdaan turjumaan ayaa akhriya waraaq uu madaxweyne trump ka helay dhiggiisa shiinaha shin jinping taasoo ay ku qornayd in labada wadan ay marayaan marxalad aad muhiim u ah shin jinping ayaa waraaqda ku yiri in labada wadan ay muujin doonaan heshiis ku salaysan xushmad maraykanka iyo shiinaha ayaa ka dhexeeyay dagaal dhinaca ganacsiga ahi kadib markii trump uu shiinaha ku soo rogay canshuura dheeraad ah markaasoo shiinuhu ay jawaabtaa la mid ah ay bixiyeen
duhur wanaagsan dhegeystayaal warkaasi waxa uu idinkaga imaanayey v o a haatan kusoo dhowaada barnaamijka sooyaalka dhaqanka waxaa magaalada laascaanood noogu soo diyaariyey cabdikariim olol
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijkeenii sooyaalka dhaqanka jimcaha oo toddobaadkan idinka imanaya magaalada laascanood waxaan ku soo qaadanaynaa haddii rabi raalli ka dhiga halabuurka iyo dhallinyarada haatani sida ay maansooyinka kala duwan u tiriyaan waxaana guud ahaan deegaanada soomaalida kusoo badanaya dhallinyaro badan oo halabuurka gabayada tiriya kuwaasoo xitaa si weyn u isticmaala baraha bulshada halka qaarkoodna ay qoraan buugaagta dhallinyaradaasi ayaa waxaa ka mid ah aqoon durugsanna maansadaya qeybaha kala duwan ee halabuurkaasi u leh abwaan cumar ismaaciil digeed abwaana kusoo dhowow barnaamijkii sooyaalka dhaqanka waxaad nooga warantaa dhallinyarada iyo hal-abuurka gabayada iyo kaalinta ay hadda ku leeyihiin waa dhowahay cabdikariin kaalinta wakhtigan aynu ku jirno ay dhallinyaradu ku leedahay sugaanta marka loo eego wakhtigii tegay iyo sooyaalkeenii soomaaliyeed hal abuuradii caan baxay ama gayiga soomaaliyeed ku noqday dad laga yaqaano iyo kuwa hadeerta joogaa waxay ku kala duwan yihiin farqiyo fara badan khaasatan waxyaabaha ay ka hadlaan godadka ay ku hadlaan iyo sida ummadda u xiisayso ama ay u dhagaysato ama ay ula socoto waxyaabahooda
maansooyinka iyo halabuurka ay tiriyaan iyo gabayada kala duwan iyo dhallinyarada haddan haatan wakhtiga lagu jiro oo dunidu ay casri noqotay si weyn loo isticmaalo baraha bulshada iyo qeybaha kala duwan bal ka waran markaas barbar dhigto raggii hore iyo waxyaabihii lagaaga sheekeeyey iyo haatan dhallinyaradiina hal abuur kale ee maas-uuyinka iyo gabayada iyo qeybaha kala duwanba tiriya cabdikariinow haddii aan ku horeeyo raggii hore raggii hore run ahaantii waxay nooga tageen hanti aada qaali oo ah hantidaas oo ay ugu horeyso afka waxyaabihii ay ka hadli jireen ama doorarkii ay qaadan jireen xilligii ay joogeen dunidan taas oo weliba loo isticmaali jiray maadadan ama aan idhaahdo suugaanta aan idhaahdo loo isticmaali jiray qaab isgaadhsiineed ahaan dhallinyaradan dambe iyagoo suugaantiina leh haddana oo ay fursado fara badan oo kuwa hore aysan haysanin u haystaan agab fara badan iyo cilmi fara badan oo ku duugan noloshan casriga ah eeaan hadeerta ku jirno dhallinyaradan dambe qaybtii looga baahnaa ama looga fadhiyey ma aysan buuxin waxa ay ku mashquulaan oo keliya raaligelinta naftooda iyo ku-xodxodashada cid kale unbay suugaanta u isticmaalaan laakiinse suugaanta kuma raraan cilmi kuma raraan xigmad kuma raraan halhidhaalayaal kuma raraan sidii dadkii sooyaalka haddiinu dib u laabano cilmiyoay ku rari jireen waxay ku rari jireen halxidhaalayaal bay ku rari jireen tilmaamay ku rari jireen lagula talinayo dadka xiliyada guurka xiliyada abaaraha xiliyada ciyaaraha
hal abuurka dhallinyarada ama dee dadka hadda jira maxay soo kordhiyeen baa la odhan karayaa qaabkii gabayga maansada iyo godadka kala duwan ee halabuurkii ka horeeyay ee suyaalka dhaqanka soomaaliyeed kusoo jiri jiray caan noogaha deegaanada kala duwan ka qoomiyad ahaan soomaali waxaynu leenahay jaadad kala duwan ama bado ama godad kala duwan oo aynu wax ka curino waxaa jiray godadkaas oo khasbiyan uu qof jaangooyey qof baa jaangooyadeeda iska lahaa habdhaca iyo miisaanka iyo xarafraaca sida uu yahay qof unbay kasoo dariday oo ay ka timi marka haddii raggii hore aan ku xuso sida gabayada geeraarka jiiftada masafada guurowga shirabka waa godadka kala duwan ee rag wax ka tirin jireen dumarkana heesaha qeybo ka mida buraamburka saarka oo rag iyo dumarbu isticmaali jireen dhallinyarada dambe waxaad moodaa in ay aada faqiir ugu yihiin inay soo gudbiyaan ama ay curiyaan godad cusub ama ka shaqa la dhaadheer ama ka shaqa la gaagaaban oo xambaari kara iyagoo xarafrac leh qaar way jiraan waa faraku-tiris intaa jirtaana wax laysla qaatay oo de la gudbiyey way yaryihiin marka laga hadlayo waxyaabo fara badan baa jira oo dhallinyaradu ay haatan u isticmaalaan weliba kuwa halabuurada ee maansooyinka iyo gabayada iyo qeybaha kala duwan ee soo tiriya waxyaabaha ay tirinayaan ama ay bulshada usoo gudbinayaan ama ay dadka kala qayb qaadanayaan ama buugta ay qorayaan qeyb weyn ma ka qaadan karaysaa inay luuqadii soo nooleeyaan oo waxyaabaha la isticmaalayo ee bulshada ku badan qaarkoodna aysan usoo rarin gabayada iyo buugta ay qorayaan oo kale in badan waxaan isku hawlay ilaa hadeerna aan u helanahay sidii luuqadeennii soomaaliyeed oo tarmila loo tarmin lahaa erayadii dhintay ee isticmaalkoodu yaraadayna loo nooleyn lahaa oo lagu tilmaami lahaa agabyadan cusub ee teknolojiyad ee hadeerta la isticmaalo oo aan loo haynin wax eraybixina si eraybixin loogu heli lahaa waxaan soo arkay oomaan la soo shaqeeyay akademiyada fara badan oo soomaaliyeed oo ku yaala geyiga soomaalidu degto haba ugu weynaato akademiyadda fanka cilmiga hidaha iyo dhaqanka soomaaliya doctor maax oanu is aragnay sidii luuqadii soomaaliyeed ama luuqadeenii hooyo loo samatabixin lahaa wakhtigana ay ku jirto hadeerna waxaanu ku howlanahay sidii aanu u samayn lahayn barabaxsan gaasabaxsan oo luuqadii soomaaliga hodan ku ah islamarkaana awood u yeelan kara inay u eray bixiyaan tiknolojiyadan cusub ee la wahaynayo barashada luuqada soomaaliga oo heer jaamacadeed ah maxadka xidigta ee ku yaala gobolka sool kaasoo aan doonayno in sanadkan gudihiisa dufcadda uga horeysa ay ka qalinjabiso abaan cumar waxaa jira maansooyinaad tirisay gaar ahaan waxaa jirta maanse aad ka tirisay sooyaalka dhaqanka iyo gabadha ilaalisay bal ka warran maansadaasoo kale iyo sidaad u tirisay iyadoo dhegaystayaasha guud ahaan dadka barnaamijka sooyaalka dhaqanka dhegaysanaya aada maqashiinayso gabadhan ku ammaaniyey waxay ahayd dhammoydheehiye ilwaadka dhammayska jidhkaaga muuqa waxaad dheer tahay haweenka ogow waa dhaqanka suuban adaan dhaxalkaaga tuurin adaan dhaladkaaga xoorin adaan dhumin sawracaaga adaan dhigin saanadaada adaa dhidibada u taagaa adaa dhisa oo ilaashaa adaa dhimashada u diida wuxuu dhaqay aabbaha adaa dhigtay yaaloolka dhiskeenniya agabka reerka dhabtii adigaa u hoyda adaa dherigiyo fandhaalka adaa dhiishiyo sibraarka dhammaan agabkeennii hoyga adaan dhoobada ku doorsan adaa dhaclihiiyo garayska dharkeenna ku faana maanta adaan nicin dhalashadaada adaan dhalrogin jidhkaaga adaan dhajis xidhan khafiif ah adaa midabkiiyo dhalaalka maarin dhuux iyo korkaaga adaan dheehaaga doorin adaan dheeraad ka yeelin adaan dhicisnimo ku faanin adaan dhalanteed run moodin adaan dhaldhalaaldan moodin ninkii dhaqankiisa doorshay midkii dhaxalkiisa tuuray adaa dhoohanee ka fiican hankaagu inuu dhammaado amase dhuubtoo yaraado sidii dheehii idlaado adaa dhimashada ka doortay dhabtii kuma arag adduunka dhigaaga qof aan ku sheego waxaa tahay ruux dhammaysa dhabeel sama lagu tilmaamo waxaa jirtay silsiladaad qayb ka ahayd oo lo odhan jiray boodheri magtiisii ma weydiisay caashaq runtii dee silsiladaasi waxay ahayd mid ay ka qayb qaadanayeen abwaano kala duwan oo aynu ka xusi karro abwaan cismaan cabdinuur xaashi dad fara badanna silsiladaasi si weyn bay u jeclaayeen tirada intaa gacanteeda soo gaadhay ama aan ogaana sideed abwaan baa ka qayb galay waxaanu kaga hadlaynay jacaylkii dilay cilmi weli cid ka qaaday diyadiisii iyo xaqii mi jira in jacaylku gacankudhig leeyahay oo maxkamadda noo saaran yahay halka rag fara badan ammaanayaanoo jacaylkasaa leeyihin annagu waxaanu taagnayn xilligaa in jacaylku uu annaga maxkamad noo saaran yahay marka maansadii aan kaga qayb galay erayadeedii haddii aan qaybo ka mid a soo qaado waxay u dhacaysay sida tan maatadu sugaalkeed maqanaha sadaalkeed falmaraaya jooggeed mid la dhaafay mid la mooday dhaafkeed ruuxa maarmayeelkii ruuxa meersha taagtii anna miidha saabkii midh la tabaya saafkii jacayl muranka doodii furay madal abwaaneed boodhari magtiisii marna may istiraahdeen maqan meeday dowgeed moogaha khalkhalintii maanlaha duxsoorkii marinada tixdeydii iyo muftaaxuna nasiibkii mutaystaha udeeqii muraadkana ibyeelkii maaweelo gurinteed maarayn irmaankeed murtidana xambaarkeed minminguurin foofkeed umirkicid alleylkeed umugtabin araarteed u mucdayid aroorkeed u mus-oodid bawdkeed u milaaqid qaadkeed reer magaalna dookhii wax malgaya guddoonkii waad mahadsan tahay cabdikariinow maansadaasi waxay ahayd maansoo ay ka qayb qaateen abwaaniin fara badan oo weliba aynigoodu waaweyn yahay haddii aan cid ka carabaabo cismaan cabdinuur xaashi oo qoraaga buugga afdhaab ahaa iyo shabax axmed cali dhuux oo isna cali dhuux wiilkiisii ahaa raggii guba
waxaa jirta dee waxyaabo badan oo haatan casriya iyo siyaabo badan oo dadku ay wax ku fahmaan tix baa jirtay aad dhallinyarada ugu sheegayso ammaanta iyo gaadiidka iyo noocyadiisa kala duwan qaarkoodna ay si weyn u jeclaystaan dee markaad la wadaagto amaad goobaha laysugu yimaado kale aad ku fahansiiso bal ka waran taasoo kale inaad baabuur wax ku ammaanto oo kale maxay tahay ujeeddadaad ka leedihiin intayna tixda u gelin
ujeedada koowaad ee aanu ka leenahay ama aan ka lahaa ku ammaanaysta gabadha aan ku ammaanay agabkan manoolaha ah ee baabuurta ah waxay ahayd garashada ay iyadu garanayso kow in ilowshaha la ilaaway dhaqankii iyo hidihii iyo ku noolaanshihii miyiga ama baadiyaha kaasoo lagu arki jiray xayawaanaad kala duwan oo qurux badan gabadh baan ammaanayey waxaan ku ammaanayay markaa noocyada kala duwan ee baabuurka weliba nooca iyadu taqaana ee wadanka inta soo gaadhaya wixii aan soo gaadhin maan soo qaadan waxaan soo qaatay inta ay taqaano markaa waxaa ugu horeeyey gorgorshaahayiinay gaadhigii naftaydaay sii soo gaboobo geerka qaadanayay haamar geel la raaco buraha ka goosho galxareeda jiidhaay fii ekis gaduuday nooha gaardinaysay baajeera gaaraay fii aydhgalaasay mercedes giirlay niisaan gudaysiiyo waaraad guun weynay gaadiidkii ruuxdiiyo gammaan lagu badhaadhay marka waxaan uga soo jeeday qayb majaajilo ahaan islamarkaana tusinaysa in dumarku ku habboon yihiin in lagu ammaano wixii ay yaqaanaanna waan odhanayaa wixii lasoo dhaafayna waan odhanayaa
awaan waxaa jirta iyadana tixaad kaga hadlaysay dhalinyarada iyo gabdhaha oo aad ku ammaantay khudaarta iyo khudraddu noocyada ay ka kooban tahay oo aad baraha bulshada qaar aad dadka aad kula wadaagtay kaftan fara badanina ka dhashay bal ka war mahadsanid waa runtaa waxaa jira odhaaho ama tixa yaryar oo aan ku ammaano gabdhaha siyaabo kala duwan hase ahaatee tixdan aan hadeerto halkan ku qaban doonaa waa tix dhab ahaan mudan in lagu ammaano anna waxaan ku ammaanayaa nafaqada jidhka qayb ka mid a qaybtaasoo cabitaanka iyo khudradda faakahaysiga loogu talagalay ee soo baxda ah marka waxay u dhacaysay tixdu sida tan waana jeclahay in lagu ammaano weliba heesano lagu soo saaro iyadoo gabdhahaba waxaa lagu ammaanaa waxaan manaafacaad lahayn oo farabadaneh in lagu ammaana waxa manaafacaad kaleh ee jidhka waxtaraya furuudkii quluubtaay faytamiinkii ruuxdaay faatiskii jidhkaygaay faantiya sharaab iyo ahlan faraxa beertaay furulaata moosaay faytolindhanaanaay fiinto qaboobaay fooster iyo khudaaray fidinjeer babaayaay juniyer fadhiisto isku dhuuq freeshay marka waxaan ku ammaanayay in khudaaraha kala duwan ee faakahaysiga loogu talagalay in muu ahaa ay jidhka wax ku soo celiyaan marka waana jeclahay in lagu ammaano dumarka wixii wax lagu wixii wax ku soo celinaya jidhka ama wax taraya barnaamijkeena sooyaalka dhaqanka gabagabadiisa ayaan maraynaa waxyaabaha dhallinyarada hadda kula talinayso oo ay raggii hore gabyaaga ahaa iyo hal abuurka run ahaantii barnaamijka hordhaciisii gogoldhigiisii dulucdiisii iyo gunaanadkiisiiba waxaynu kusoo qaadanay qaybo kala duwan oo sugaanada ah iyo xeerka ay maanta marayaan sugaanyahanada dhallinyarada ah iyo sugaanyahanadii galbada ee hore marka waxaan ku boorinayaa kuna talinayaa wax uu hal abuurku geyaa jira waxa uu geyo geya waxaanu geyin ha geyina waa kow talabaad hibaa ilaahay idin siiyey ballaadhan mug weyn wax lagu qaadan karo waxaan idin leeyahay ka midha dhaliya kana run sheega gaadhsiiya ummadda wixii laydin siiyey kuna gaadhsiiya waxqabad iyo tilmaamid iyo isjeclaysiin iyo isbaraarujin iyo la talin intaba ku gaadhsiiya intii dambean hadeerto barnaamijka qaadanaynana waxaanu dee kolley ugu talagalnay un waxay ahayd farxadgelin dhagaystayaasha dhagaysanaya hase ahaatee sugaantu way ka macno weyn tahay mar walba wax lagu madadaaliyo aadanaha waxa ay tahay waa wax wax lagu fara aadana dhegaystayaal waxaa intaas inoogu eeg barnaamijkeennii sooyaalka dhaqanka jimcaha oo toddobaadkan idinka imanaya magaalada laascanood waxaani marti inoogu ah abwaan cumar ismaaciil digeed oo ka mid ah halabuurada da-da yar ee dhallinyarada ah waxauuna ka sheekaynayay sooyaalka dhaqanka waxyaabaha ugu muhiimsan ee lagaga dayan karo gabyaagii hore ee soomaaliyeed talooyin fara badanna u soo jeediyey dhallinyarada dhammaanta intaannu ku kulmi doonno barnaamijkaasi mid la mida waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
aad ayuu mahadsan yahay cabdikariim olol oo inala socodsiinayay barnaamijka sooyaalka dhaqanka halkaad kala socoteen waa v o a haatanna kusoo dhowaada xubintii ciyaaraha waxaa inoo haya jamaal axmed cismaan
aad baad mahadsan tahay nuur kulan wanaagsan dhegaystayaal haddii aynu ku horeyno waxaa shalay ilaa iyo xalay la ciyaaray kulamo ka tirsan koobka dalalka yurub qaarkeed laga ciyaaro kooba itali oo kale naadiga kubadda cagta inter milan ayaa la dheeshay naadiga laziyo waxaana labada kooxood daqiiqadii loogu talagalay iyo soddon daqiiqo dheeraada lagu darayba ay ku kala baxeen gooli gool ha yeeshee rigoorooyin ayaa saddex iyo afar waxaa ku soo baxay oo samafenaalaha usii gudbay kooxda kubadda cagta ee laziyo hore waxaa sidoo kale maalin ka hor la reebay naadigii koobkaasi difaacanaysay ee yuventus oo naadiga kubadda cagta atlanta saddex gool iyo waxba guuldaro kala kulantay waxaa sidoo kale dhinaca iyo sbain la liigaha kooba dalrean iraahde naadiga kubadda cagta real madrid ayay saddex iyo hal uga adkaatay naadiga khirona waxaana naadiga kubadda cagta real madrid saddexda gool u dhaliyey ciyaaryaanada cream benzema oo markaasi laba gool dhaliyey halka goolka saddexaadna u dhaliyey marcos lorente halka gool keliya ayay dhalisay kooxda kubadda cagta ee khirona marka labada lugla isku darana waxaa saddex gool iyo toddoba ku soo baxday oo wareegga xiga usii gudubtay naadiga kubadda cagta ee real madrid hayeeshee kulan xiise badan ayaa maanta dhici doona koobka asian cup ee faynalihiisa imaaraadka carabta lagu qabanayo waddanka jabaan ayaa la ciyaaraya waddanka qatar oo faynalaha usoo gudbay jabaan waxa ay hore uga soo awduranaatay waddanka iiraan markii samafaynaalaha ay kulmeen halka qatarna ay kusoo durdurisay xulka dalka imaaraadka imaaraadka carabta ayaa markaa wixii ka dambeeyey ay xiriir kubadda cagta dalka qaaradda asia waxay u gudbiyeen ashtako ay daweynayaan imaara khadar iyagoo markaasina sheegaya kuna eedeynaya in khadar ay soo safeen ciyaartooy aanan markaasi sharciyadu lahayn inay koobkaasi ciyaaraan sidaa daraaddeedna waxaay dalbanayeenba in guud ahaanba koobkaasi laga saaro xiriirku waxa uu sheegay in ay arrintaasi eegayaan oo ay hayaan hayeeshee arrinta walaacale waxay tahay in qaar ka tirsanna taageerayaasha qatar ay ku adkaan karayso inay gaaraan dalka imaaraadka maadaama xurguf siyaasadeed labada wadan uu ka dhexeeyo jabaan ayaa waddanka ugu badan ee hantay koobkan muddo afar jeer ayuuna ku guulaystay halka qatar ay tahay markii ugu horreysay inay raadiso inay koobkani marka ay ku adkaato oo ayna ku guulaysato markii ugu dambeysay ayay asian cab kuwatafanalaha labada wadan jabaan iyo qatar wada kulmeen saddex gool iyo laba gool waxaa ku awdronaaday xulka dalkaasi jabaan xubinta ciyaaraha halkaas inoo joogto
aad ayuu u mahadsan yahay jamaal axmed cismaan oo inala socodsiinayey xubintii ciyaaraha waxaa idinku soo maqan goordhow heestii iyo barnaamijkan ugu talagalna balse aan idiin dulmaro qodobka ugu weyn warkeena qarinada laba saxaf oo u shaqeeya wakaalada wararka royters oo hadda xabsi toddoba sano ah ku qaadanaya dalka miyanmar ayaa maanta racfaan ay ka qaateen xukunka ku dhacay wariyaashu waxay u direen maxkamadda sare ee miyanmar waa loon oo laba iyo soddon jir ah iyo kayo soo o oo sideed labaatan jir ah ayaa waxaa bishii sebtembar lagu helay dembi ah in ay ku xadgudbeen sirta qaranka miyanmar hay-adaha xuquuqda aadanaha ayaa walaac ka muujiyey xakunka maxkamadda oo ay ku tilmaameen mid aanan ku salaysnayn cadaaladda wariyaashan ayaa inta aanan la xirin waxay kasoo hadlayeen xasuuqii dalka miyanmar loogu geystay labada kun toddobiyo tobankii dadka ruhingaha ah ee laga tirada badan yahay ee muslimiinta ah aad buu mahadsan yahay kaasi wuxuu ahaa nuur xasan nuur bukhaari oo wararkii ugu dambeeyey caalamka inoo dulmarayay dhinacii heesaha ayaanu jaleecayna heesta batuula iyo fanaanka cabduqaadir nuur hilowle labashaati
heestaasi batuula iyo codka fanaanka cabdulqaadir nuur hiluule labashaata ayaan kusoo gabagabaynay dhegaystayaal idaacaddeenii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaan idinla socodsiinayay jamaal axmed cismaan iyo anigoo ah nuur xasan nuur tan iyo kulan dambe waxaan idinku dhaafeynaa sidaa iyo nabadgelyo batuuloy batuuladee kiinbaahanaa